Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa daahfuray tartanka hal-abuurka beeraha oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Tartankani ayaa lagu xoojinayay dadaallada horumarinta wax-soo-saarka gudaha gaar ahaan dhinacyada tiknoolajiyada casriga ah iyo xalalka cusub ee la xiriira beeraleyda Soomaaliyeed. Munaasabadda daahfurka ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, wakiilo ka socday hay'adaha caalamiga ah, khubaro ku takhasusay beeraha, ururada beeraleyda, arday iyo dhalinyaro hal-abuur leh oo u tartamaya sidii ay u soo bandhigi lahaayeen fikrado cusub oo wax ku ool ah. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kasoo qeyb gashay kulanka ayaa sheegay in muhiim tahay in la sameeyo tartanka hal-abuurka beeraleyda Soomaaliyeed.
oo hawlguddigiisa sanadkan Soomaali Women Access to Market aan uga dhignay waa barnaamij muhiim ah oo wasaaradda beeraha iyo waraabka ay hirgelinayso iyadoo kaashanaysa mashaariicdeeda RLRP ama mashruuca loo yaqaano mashruuca u adkeysiga iyo horumarinta reer miyiga Eh, iyo sidoo kaleeto mashruuca FSRP mashruuca hanaanka cunto iyo adkeysiga FSRB iyo sidoo kaleeto sanduuqa horumarinta ee, beeraha IFAD iyo bangiga adduunka waxaad ogaataan opportunity badan aan leenahay wasaaradda waxaan u mahadcelinahay aad iyo aad wasiirka iyo shaqaalihiisa oo aad isugu soo xilsaaray waxaan rabnaa beeraleyda iyo looleydana inay heshiisiiyaan xoolaha si beeraha ay noogu noqdaan raqiis loodin caano badan ay keento caanay badnaana warshadaha la geysa gabdhaha beeraha ka shaqeeya oo wax soo saarka beeraha ka ganacsada macnaha oo kambaniyaashooda ma waaweyne aaday u yaryihiin laakiin waa isku dayaynaa inaan gabdho fiican oo aqoontooda iyo kartidooduba ay badan tahay oo wax soo saari kara aan bannaanka keeno mashruucan la yidhaahdo r l r p oo anigu aan hogaankiisa hayo wuxuu aada u dhiirigelinaa soona dhaweynaa waxay tahay hal abuurka hal abuurkaas oo xal u ah caqabado dumarka ka haysto suuqyada iyo wax soo saarkooda iyo ganacsigooda sidii ay suuqyo ugu heli lahaayeen waxaa la ogaaday oo la xaqiiqsaday dadka reer miyiga iyo dadka xoolo dhaqatada ahayd inay iyagu dadka ugu habboon ee xal ka gaari kara dhibaatooyinka haysta hadday tahay kuwa cimilada hadday tahay kuwa suuqyada ka haysta beeraleyda inay iyagu yihiin dadka keliya xal ka gaari kara marka waxaa la sameynaya open innovation challenge waa waa tartan tartankaa waxaa loo sameynayaa oo la bandhigayaa soomaalida guud ahaan weliba dumarka soomaaliyeed kombaniyada ay iyagu rangareeyaan ama ugu yaraan ay boqolkiiba soddon maamulkiisa qeyb ka yihiin dhibaatada la rabo in xal loo helaana waxa weeyaan caqabadaha ka haysta dumarka suuqa marka ay beeraha iyo waxa ay soo saaraan ay isdhahdaan suuqa geeya dhibaatooyin fara badan oo kala duwan oo laga soo bilaabo beerta ilaa iyo suuqa ayaa jira marka qof kasta oo soomaaliyeeda xal haya oo fikir ama caqli haya xal looga gaari karo caqabadahaas inuu qayb ka noqdo oo uu fikirkiisoo qoran soo diyaariyo kadibna ku tartamaa la rabaa marka hadda waxaan ku jirnaa tababarkii yacni berri hala dhaqaaqa haddii la yidhaha inaan diyaar nahay aqoontii diyaar tahay dhulkii la bartay hay-adaha la taageero waxa la s- yacni tababarka la siiyo taasee noo suuro gelinaysa inaan maaragtay yacni k- kaga baahi baxno dalkeenna Gabagabadii wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlayay madasha ayaa sheegay in tartankani uu qeyb weyn ka yahay qorshaha wasaaraddu ay ku dooneyso horumarinta hal-abuurka dhalinyarada iyo sidii ugu biiri lahaayeen horumarinta dhaqaalaha dalka iyagoo adeegsanaya aqoontooda, tiknoolajiyadooda iyo sidoo kale fikradahooda cusub ee la xiriira wax soo saarka beeraha.
oo sida beerta wax looga soo gooyo ilaa suuqa ilaa inta laga gadanayo ama laga dhoofinayo wixii u wanaagsanaadaan baan hayaa ayuu dhahayaa haye maybe laba boqol oo kambani baa saa soo yiri toban baa guulaysanaya toban tobankaas waxaa la dhahaya fikirkii ka shaqaysii waxna baa siinaynaa waxbaa lacag baa la siinaya fikirkii ka shaqaysii haye gabdhahii soomaaliyeed u tag soo wad haddaad doonto waxaad tidhaahdaa yaanyadu marka ay ku shubaan bahalkan tirigan adag way ka xumaataa mid kale oo falkan oo- oo hawagelaysaan keenaya anaga qofuu bilaabaya aniga laftigayga waa inaan tartanka qayb galo marka eeg eeg waxaad dhahaysaa maamadu markay ku shubtay yaayada bahalkan wuu ka gubaa wuu ka gubaa marka anigu waxaan keenaa mid kale oo hawagalaysa oo fiican haye sii baa la dhaha yuu gubani waaya kaxay yaayadii wad gay meesha suuqa hadday marka markii hore waxay ku qaadaysay ka fiicnaato kambani tartamayaa tahay marka waa la sii wadayaa tobanka kabari waa lasii tartansiinayaa bracticadii bay ku kala dhacayaan haddana marka hore maxay ku kala dhaceen theory ay ku kala dhaceen saana wax yeelaa ay soo kala baaseen haddana waxaa u dhahaa socodsii haye wad hawshii qabo taageeradaa qaado socodsii hadhow shan shan baa soo hadhaysa haddana shan baa dhacaysa maybe wixii ay yidhaahdeen waa samayna waa waa ka shaqayn waayey waa sii soconaya in dhowr iyo wiilasha sheegi doonaan muddo kadib labaa soo hadhaysa labadaa lacag badanaa la siinaa marka waxaa laga yaabaa soomaaliya oo dhan inay fikirkii ka fikirkay waa fikirkooda waa guulaysta tartankaani ayaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa mashruucyo yaryar oo ganacsi ah oo laga hirgelin karo gobolada dalka kuwaasoo wax ka tari kara abaaraha yareynta raashiinka iyo kor u qaadidda wax soo saarka gudaha